raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilidan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka isbuucan hadoolaydna waxaa marti noogu ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya khadiija maxamed deeriye waxaana barnaamijka wasiirku ay fursad kuu sheegi doontaa inta uu socdo hadduu alla idmo inaad toos su-aal usoo weydiiso amaba aada usoo gudbiso feker waxaana ku eegi doonaa qorshohoreedka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir marka hore kusoo dhawo raadiyaha iyo t v-ga qaranka iyo barnaamij kulanka toddobaadka bal waxaa dadka soomaaliyeed ay ku dhegeysanaya ama ku daawanaya faahfaahin ka siisaa qorshahooreedka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay ku dhaqaaqayso waxa uu yahay
jayte telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhammaan bahda warfaafinta intii kale muuqaalkayga ujeeda ama codkayga dhagaysanaysa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa idin leeyahay meel walba oo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaah waraxmatullahi
tan labaad waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto fursaddan inta aanan gelin su-aalaha qoyskii iyo eheladii iyo asxaabtii iyo saaxiibadiisii ula shaqaynayoon ugu horeeyay dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago tacsida wasiirkii howlaha guud xildhibaan golaha shacabka ka tirsan walaalkeen marna wiilkeena marxuum cabaas inaan ilaahay uga baryo inuu janatul fardowsi ka waraabiyo intuu ka tegayna ilaahay dhaay xasilan ha ka dhigo annagana ilaahay gadaashiis nama fidneeyo tan kale haddii aan usoo noqno wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxay haddeer xilka wasiirnimo oo la ii egmaday uu ku yimid markii isbedel uu ku imaaday labada kun lix iyo tobanka dhabayaaqadeedii dhammaan dowladda guud ahaan golaha shacabka ugu horeeyay iyo markii ugu horreysay oo aqalka sare haddeer laba aqal lasoo wada xulay doorteen guddoon labada aqal ah kan golaha shacabkan ka tirsanahay iyo kan aqalka sare marka la isku darana ay yihiin baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas ayaa ay kasoo dhexbaxday doorashada madaxweyne waxaana lagu doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kadibna wuxuu soo xulay ra-iisal wasaare xasan cali kheyre xukuumadda ra-iisal wasaare xasan cali kheyre ayaana anigu waxaan ka hayaa xilka wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo su-aalaha aada igu weydiinayso wasaaradda dhalinyarada isboortiga waa wasaarad u adstaysan horumarinta dhalinyarada iyo horumarinta isboortiga soomaaliyeed waadna og tahay mujtamaca soomaaliyeed dhalinyarada waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa sideetan dadka qaarkiis boqolkiiba lixdan boqolkiiba lixdan iyo shan iska dhahan laakiin da'daas dhalinyarada lagu qiyaaso waxaa mujtamaca soomaaliyeed ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa sideetameeya waad garan kartaan marka mujtamac xooggiisa ay intaas yihiin dhalinyaro oo aan ahayn dhalinyaradii shalay ka aqoon badan ka waxtarsan ka fursado badan siay kuwii shalay ahaayeen in dhibaatada gaartay sidii wax looga qaban lahaa loo horumarin lahaa marka waxay u soo jeesteen dowladda oo aragtida madaxweynaha ah oo kalsoonida golaha shacabka uu ku helay oo barnaamijka ra-iisal wasaaraha ah oo uu baarlamaanka horgeeyey xukuumaddiisa ragga iyo dumarkii uu soo xushay inay howlahaas la fuliyaan oo aan ka mid ahay ayaa ay ku caddahay horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga qorshahana meeshaasuu kasoo dhexbaxa lagu horumarinayo waxaa ugu horeeyo waa sagaashanka maalmood ama boqolka maalmood oo ugu horeeyana hadeer la rabo in wax laga qabto waxaa ugu horeeya wax laga qabanayo wasaaradda horaan usoo maray tan iyo maalintaas aan soo maray waxaan uga tegey dejinta siyaasadda dhalinyarada weli halkii maalintii itaalla annaga ka mas-uuliyiinta wasaaradda ahaan hadda waxay noogu jirtaa in siyaasadda dhalinyarada iyo isboortiga lasoo bandhigo oo wixii tala ku leh ama ra'yi ku leh ama contribution ku leh cid walbana la hor dhigo si ay wax ugu darsadaan maanta bisha may waa shan muddo hal bil gudaheeda afartii bishan xilka la wareegay abril maanta marka waa shan waxaad garan kartaa hal bil oo buuxdan wasaaradda waxaana ku casunay soo bandhigidda siyaasadda dhalinyarada oo qorshahaas ku jirta toddobada bisha waxaa imaanaya wasiirada dowlad goboleedyada oo aan muqdisho ku casunay in aan soo bandhigno siyaasadaha dhalinyarada iyo isboortiga waxaa kaloo ku jiro guddiyadii olombikada guddiga olombikada iyo xiriirada oo iyagana ku casuman markaas kabacdi waxaan kulankaas uu sii soconaya dhalinyarada ururada madaxa bannaan ee dhalinyarada inta hadda waxaa ku jira bisha toddobadeeda ayadana ku casuman ururka dhalinyarada gobolka banaadir maadaama dowlad goboleedyadii kale aan casunay haddii allah awooda la ogolaadana magaalada muqdisho ka dhacayaan beri lixda cina haddii ilaah yiraa iskugu imaan doonaa siyaasaddaas marka filiqsanaanta iyo baahsanaanta iyo kala daadsanaanta iyo qolal la arkaba waxbay soo qabatay wixii ay soo qabatay dowladda soomaaliyeed ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaraddan wixii ay ugu tala gashay siyaasad ku salaysan oo kuwa qurbaha jooga ay aragtidooda soo gudbiyaan intaasoo isku jirta ayaa dalkan marka waxay u noqonaysaa siyaasadda dhalinyarada qaranka soomaaliyeed siyaasadda qaran ee dhalinyarada iyo siyaasadda qaran ee isboortiga soomaaliyeed oo iyadana aan hadda soo bandhigayna laakiin waxa ugu horeeya waa siyaasadda dhalinyarada si arrimaha dhalinyarada wax looga qabto way badan tahay marka qorshe howleed ka boqolka maalmood ama sagaashanka maalmood ilaa kan sanadka iyo qorshaha guud ee horumarinta qarankana ay ku jirto saddexda sano ugu horeyso intaba wasaaraddu waa u diyaarsan tahay taasaana ah sidii oo loo dhisi lahaa ama dib u habeyn loogu samayn lahaa ama loo casriyeyn lahaa tayeynta xafiiska iyo maamulka iyo howlwadeennada wasaaradda loo ilaaliyo hantida sidii loo dabageli lahaa heshiisyadii hore ay wasaaradda hore u gashay haddii ay jirto inaan soo jeedino shuruuc qusaysa howlaha wasaaradda in iyo soo bandhigista warbixino xiliyeed joogto ah oo aan ka samayn doono inaan dadka soomaaliyeed usoo bandhigno marba wixii aan marayno website wasaaradda leedaha la diyaarinaya in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan horumarinta iyo kor u qaadida horumarinta dhalinyarada dhalinyarada iyo tan isboortigaba ku fidinta isboortiga abaabuladiisa tartamo cayaareed oo dalka oo idil ah gaar ahaan kan gobolka banaadir aan ugu talagalnay fududayn inaan u samayno helidda qalab iyo iyo iyo alaabaha cayaaraha oo kala duwan dayactir garoomada oo dalka in la sameeyo gaar ahaan hadda kuwa oo magaalada muqdisho ku yaalo dib u habeyn sida aan ka wada aragnay xiriirka olombikada guddiga olombikada soomaaliyeed in oo dib u eegis lagu sameeyo wixii xiriirka iyo olombikada iyo dowladda soomaaliyeed ka dhexeeyay xoojin iskaashi isboortiga soomaaliya iyo kuwa kale oo caalamka ah in aan ayagana samayno marka waxyaabaha afaraha badan oo Waayahay.
u qorshaysan wasaaradda ayaa hor yaalla haddii allah ooda la ogolaado in aan wax ka qabanno insha allah waaya ee, dhaqanka dhegeystayaal su-aalaha iyo talooyinka dhankeena ma fursadihiin waad qaadan doontaan haddoo alla idmo oo telefoonada aad naga soo wici kartaan qaarkiina waxaad noo soo diri kartaan fariinta gaaban oo nambarka ah afar saddex saddex waan u gudbin doonaa wasiirka ee, wasiir markaad eegto soomaaliya maanta dhallinyaradeena tusaale ahaan afar tale ee lasoo dhaafay saamaynta ugu badan dhallinyarada soomaaliyeed ee muuqataan qarsooneen waxay ahayd in dhallinyaradii ugu badneed wadankeena ay ka tahriibtay dhallinyaradii ugu badneed ee tahriibtana badaha ay nooga dhinteen si tahriibka iyo dhallinyarada tahriibaysa ay wax looga qabto wasaaradda maxaa qorshe ama tallaabo ay qaadi doonta
Een, waxaa dhacday dhibaato aada u weyn Een, dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay fahmaan gaar ahaan dhalinyarada Een, dhibaatadaas waxay ahayd een, burbur iyo dagaallo sokeeye way dhaxleen marka dhalinyarada maanta waxay dhaxleen oy la kowsadeen een, waxyaabahaas ay la kowsadeen ma arkin marka een, wax ka u bedela oo ay wixii qaarkood duruufo adagay wax ku barsateen qaarkood waa ka hajireen oo waa ka qaxootiyay ka galeen kuwana weli waa ku dhex nool yihiin kuwaa sii socda marka waxay isleeyihiin waxaa idin muuqda een, meel kale oo nolosha mustaqbalkiina aad ku bedelataan laakiin xaqiiqdu taas ma ah waxaysan u ahayn waa loo wada jeedaa dhibaatadaas la maraayo waxaa la fiican in miisaan la saaro dhibaatada naftaada iyo halista aad u gelinayso iyo wixii aad soo baratay meeshii aad timid soo gaartay shaqo la-aantii waalidkii kugu soo tiir iyo tacabeele weliba duruuf adag wax kugu soo sameeyey inaa qaarkood ama dhuntaan ama wixii ay haysteen intay furtaan ay sii dhaqaaqaan iyo meesha loo socdo nolosha ma ka goysaa su-aal ah in aan iswada weydiino annaga iyo dhalinyaradeenna waa lagama maarmaan waayo meesha la tegaayo wax meel u saaran oo horey faraqa loogu ridaayo ma aha dhibaato inta hadda inta taalla mid la- mida ama ka badan ayaa xagga jirta waxaa fiican marka in aan soomaaliya inta isku tashato oo dalkan laga soo saaro qofkii ilaahay tala saartana wuu helayaa wixii uu raadiyo maanta een, allah u naxariisto wasiir cabaas wuxuu u yahay tilmaan wuxuu ku soo barbaaray afar sano isaga ka hadlay maalmihii uu dhi- maal- maalmo ka hor markii uu dhimanayay afar sano jir ayuu dalkan qaxooti u noqday xeradaas uu dhadhaab oo xerada adduunka ugu weyn oo soomaali ay ku jirto dad badan oo kalena ku jiraan laakiin dadyoogaas kalmaha soomaalida u badan tahay ayuu labaatan sano wax ku bartay duruuftaas adaga waalidkiisa wax ku bareen wuxuu go-aansaday haddana inuu dalkiisa ugu shaqeeyo markii uu waxbarashada heer ka gaaray ilaa heer jaamacadeed ayuu soo noqday nasiibkiisa wuxuu siiyey inuu wasiir noqdo nasiibkiisa inuu xildhibaan soo galo tilmaanu u ahaa dhalinyarada soomaaliya ilaa u naxariisto laakiin saacaddii iyo wadka qofna ma baajin karo waayahay waxaan rabaa dabcan wasaaradda inkastoo dhallinyarada iyo ciyaaraha ay tahay haddana dalkeena xaaladda ciyaaraha maanta ka jirta iyo meesha ay maraysa waan la soconaa horumarinta isboortiga maxaa tallaabo ah oo si gaara aada u qaadi doontaa
Een, waxa ugu horeeya oo horumarinta isboortiga aan samaynayno waxa waaye dayactirka garoomada Een, waa og tahay nasiib waxaan u helnay een, markii aan ra-iisul wasaaraha xukuumadda mise baarlamaanka inta la geynina la ansixiyey isla markiiba waxaan dalka keennay een, guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta qaaradda afrika een, axmed axmed oo isagana ahaa nin soomaalida ku dhow een, soomaalidana ay ahaayeen saaxiib la ku dhow ay ahaayeen waxaa la socday een, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee walaalaheen reer jabuuti kana mid ah guddiga fulinta ee xiriir kubadda cagta qaaradda africa iyo xubin kale oo headquarterka masar ka socotay iyo barotokoolkiisa si fiican ayaanu aan dalka ugu soo dhaweynay een, garoomada ugu soo wareejinay een, duruufaha ay qabaan een, aniga xilka markii la ii magacaabay wixii ka dambeeyey oon rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan cali kayre wuxuu ballan qaaday in garoomada oo la dhisi doono taasaan kugu sii bishaarayna yiri kadib markii kalsoonida aan helnay na fursadahaas aan helnay waxay ahayd in oo garoomadii naloo dayactiro kulan aada u qiimo badan oo ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha golaha shacabka guddoonka waa waa la waa la wada kulmeen isagana waxay u ahayd fursad dahabi u helay hal bil gudaheeda soomaaliya oo ah dalka ugu horreeyey oo uu booqdo na waxay ku noqotay taariikh uu ka shaqeeyo ka sheekeeyo waayo wixii laga sheegayay iyo waxa hadda meesha uu ugu yimid waa aaday u kala fogaayeen waxyaabaha haddana soo gaaraya annaga iyo xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyana xitaa in laga dalbanayo in madaxweynihii fifa uu dalka imaado inkastoo aan wakti aan isla garanay markaas dib uga soo sheegi doono oon ayagaba aanan jawaab weli siinin laakiin ra-iisul wasaarahaygu waa ogyahay annaga iyo wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliya na waktigaas markay aan la qorshaysanaysan la qorshaysan doonana waa soo sheegi doonaa insha allah way maadsan tahay waxaan jeclahay inaan fursad siiyo khadka telefoonada dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ku jira oo iyagu dabcan maanta oo kale barnaamijka kaalinta ugu badan qaata qofka ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
آه، والله المقعي هو أبشر أحمد ديرية وحنتو أيكنكا
abshir axmed jeriye maraykankaa joogtaa soo dhowow abshir kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad wasiirka weydiin lahayd
aad baan ugu faraxsanahay waana kaaga mahad celinayaa jaanidka ay siiseen s n t v waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka sportka iyo dhalinyarada marwo khadiija maxamed diiriye oo runtii aan aada ugu faraxsanahay inay noqoto eh, wasiirka eh, dhalinyarada iyo sportka marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay sportska waxaan ognahay inuu yahay isdhexgalka bulshada ama number one uu u yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool soomaaliyana boqol kiiba toddobaatan iyo shan ay dhalinyaro yihiin maxaa ooga qorshaysan wasaaradda sportska in ay soo celiso sportkii ama ay dib u qabanqaabiso ciyaarihii gobolada ma u qorshaysan tahay inay samayso maxamed diiniye waa maadsantaha waa kaaga jawaabi doontaa wasiiradda insha allah wasiir dhowr qofood baan israacin doonaa saddex ilaa afar eh, si aad horumar ugu jawaabto oo su-aaluhu waktigu ay noogu beeqaansanaadaan qofka kale ee ku xiga halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waan ka xawaacay qofkaasi nima uusan noqon qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay in aan fursad siiyo halow asalaamu calaykum
agaasima jeete iyo wasiirada khadiija maxamed diin asalaamu calaykum jac wanaagsan wanaagsan oo waxaan walaal magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa cabdiraxmaan cali waxaan joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada horodaag cabdiraxmaan soo dhowow muqdisho joogta ee kulanka dood ku soo dhowow ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd horta maanta aadaan ufaraxsanahay wasiirkaygii ayaa fadhiya maadaama aan nahay dhalinyaro waa wasaaradii aan hoos imaaneynay iyo weliba bada sportiga agaasim waxaan rabaa inaan dhowr su-aal weydiiyo wasiirada iyo talana inaan usoo jeediyo horta wasiirada khadiij maxamed diiriya waxay kasoo jeedaa gobolka shabeellaha dhexe oo sportiga caan ku ahaa runta marki laga hadlo sumcad darada iyo iyo sheega ceebta nagu dhacayso haddii aan nahay soomaaliya waxaa ka waxaa kooka sboorti oo xulka qaranka soomaaliya mar walba oo baxo guuldaraa dusha loosoo hubiyaa taasina waxaa mas-uul ka ah ciyaartooyda kubadda cagta oo lagu xulo magaalada muqdisho sababtoo ah waxaa laleeyahay waxaa baxayo xulkii qaranka soomaaliya xulkii qaranka soomaaliya markao baxayna waa miraas caseer ilaa raas cambooni in ciyaartooy laga keeno macnahaeedu maahan in magaalada muqdisho keliya laga xulo haddii magaalada muqdisho laga xulo ciyaartooydii xulka matelayo waxaa la dhihi karaa waa xulkii kubadda cagta muqdisho marka wasaaraddu maxa uu qorshaysan in tii hadda nagu dhacdo waa nagu dhacdo suudane maalmaha dambe iyo xukulamada dambe aan dayli doono xulka qaranka manoo ballan qaadi doontaa in ciyaartoy laga keena garowga boosaaso iyo sheeg jowhar baydhabo taas manoo ballan qaadi kartaa taas waa tan kale aan weydiinayo su-aal waxay tahay xiriirka kubadda cagta soomaaliya waa soo shaqeeyey waa ku mahadsan yahay laakiin mudane wasiir waxaa la shee waxaa la sheegaa in musuq maasuq aada u baahan oo dalkeena ku jiro ma ahan wasaarada oo keliya fifa waxaa isheeg ka jira musuq maasuq sam balater waa ogtahay waxaa lagu buriyey musuq maasuq ciise xayaati waxaa lagu buriyey musuq maasuq miyay dhici kartaa in la xisaabtan dhaba wasaaradda isboortiga ay la sameyso xiriir kubadda cagta soomaaliya oo aan ku tuhmeyn haddii aan nahay dhalin isboortiga inuu musuq maasuq baasan ka jiro waana maagtiin hagaagsan jaasi iyo wasiir tahay cabdiraxmaan oo ku salaamaya su-aalahagan wasiirka dabcan waa ay kaaga jawaabi doontaa qofka saddexaad ee ku xiga halo asalaamu calaykum
walaal ii gudi barnaamijka waayo magacaaga iyo halkaa joogto
aniga waxaan joogaa shibisa joogaa haye magacaaga
awees shino abees soo dhawo barnaamij ku rafdaad kusoo dhawow ra'yi iyo su-aal maxaadna la wadaagi lahayd
walaal jaas waa mahadsantaa wasiirada wasalaame waxa waxaa rabaa in laba su-aal oo kooban aan weydiiyo wasaaradda dhalinyarada madax ka tahay mid sportska aba inaa wax ka weydiiyo midna arrimaha dhalinyarada dhalinyaradu marka laga hadlayo scopkaas horta wuu balaaran yahay soomaliyan waxaa lagu naanaysaa geeskii geeska africa ee wadanka dhalinyarada aa lagu naanaysaa iyo sharciga yaa dhalinyaro ah nala soo saarin oo ah yaa dhalinyaro unaqaanaan sharci ahaa jiro oo xili hore la sameeyey ma umaleeyaha haddi in rectification lagu sameeyey oo wax laga bedelay marka yaa dhalinyaraha marka la yidhaahdo wuxuu u baahan yahay sharciga u baahan yahay maxaan dhihi karnaa qofka waxaa dhalinyaraha marka laga hadlayo qof kastoo madax madow maa dhihayna waa dhalinyare mase waxaa jira scope age ah oo da xanimayso oo sharci ah oo wasaaradda isoo diyaarinayso baarlamaanka la geenayo golaha wasiirada lasii gadidinayo kadibna xeeraqa oo naqanayo sidaas abiil ku naqanayo oo markaas ciixayo qofka markaas dhalinyaro ah
waa maasanta abees waa ay kaaga jawaabi doontaa wasiiradda wasiir soo dhawow saddex qofood oo kala duwan abshira ugu horreeya oo maraykanka jooga oo yidhi qorshaha wasaaradda inay soo celiso xaalihii gobolada
runtii wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga markii labaada xilka qabto waaye horaan u qabtay xilligii aan aniga ahaa intii qaran burburka nagu dhacay wasiirka dhalinyarada isboortiga oo hore ayaan bilaabay inaan soo celiyo ciyaaraha gobolada alxamdulilah waa ku guulaystay xilligaas aan aniga joogay ayaana la dhisay garoonka miro awaare go-aankayga iyo warqad aan anigu saxiixay ayaana lagu dhisay go-aanka miro garoonka miro awaare ee magaalada garoowe ku yaalo xilligaasaanan diyaarinay annaga iyo xiriirka kubadda cagta cayaaraha ugu dambeyn markii intii oo dhan aan isku abaabulnay oo aan cayaartooydii meesha la geeyeyna waxaa lagu dhawaaqay isbedela ku yimid xukuumadii laakiin waa ogyihiin wasaaraddii markaas ciddii nagala wareegtay qaarkood xildhibaano waa ay hadeer iyo iyo xiriir kubadda cagta iyo guddiga olombikada intaba waxyaabaha aan rabno ayay ka mid tahay ilaa iyo haddana way socdaan tartamadaas oo markaas bilowday oo xiriir cayaarihii oo gobolada wasaaradda hadda waxyaabaha marka noo qorshaysan oo dhinacaas isdhexgalka bulshada la rabo in loo adeegsado wasaaradda sida uu ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba aan isku ognahay arinta dhalinyarada iyo isboortiga diyaarinta iyo soo bandhigidda waxyaabaha aan rabno in lagu horumariyo hadday shuruuc tahay iyo haddii ay tahay garoomo hadday tahay iyo haddii ay tahay waxqabad kale iyo haddii ay tahay dhinac farsamo iyo maamul wixii oo tababaro loo loogu siin lahaa sidii howlahaas si dhab ah looga mira dhalin lahaa waa waxyaabaa hadda u degsan oo barnaamijka xukuumaddana ku jiro aragtida madaxweynaha jamhuuriyaddana ah marka ufududeynta isboortiga dalka iyo abaabulidda ururo tartamo abaabulidda tartamo cayaareed waa qorshaha qodob ka mid ah oo aada u salbalaaran waana waxyaabaha aan soo bandhigayno marba marka ka dambaysa haddii allaha awoodda leh ogolaado taasaa marka weliba waxay ku dhex jirtaa in kor u qaadid aqoonta farsamo ee ciyaartooyda xitaa lagu lagu sameeyo su-aashan cabdirax- abshir axmed deeriye oo maraykanka jooga iyo cabdiraxmaan cali oo muqdisho joogo meel ay iskaga xiran yihiin xulka qaranka oo ciyaartooyda in oo ayagana lasoo xulo taasay ku imaanaysaa marka ciyaartooyda soomaaliyeed hadda maanta lama dhihi karo ma la gaari karo xamar aa aa qasab noqotay beri ma ahayd saa dambe inta waxaa imaanaya wasiiradii cayaartooyda dowladda maanta dowlad goboleedyo ma jirin way jirtay markii hore inaan gobolada la gaari karin oo ay noqoto intii meel ay joogaan si wixii ay usii socdaan in wax aad iyo aad iyo aad ayay guddiga olombikada iyo xiriiradaba usoo dadaaleen gaar ahaan kubadda cagta waayo meesha kama bixin isboortigii soomaaliya isbitaal kasta iyo tabar kasta oo ay lahaayeenna way gaari jireen ilaa iyo heer qaran inay ay ka muuqdaan gurina waxaa u ahaa jabuuti oo ahayd gurigeennii labaad oo ah cayaartooyda maadaama amni darro iyo ay jirtay haddeer maanta meeshii waa ka fiicannahay dowladdii waa joogtaa dowlad goboleedyo federaalka qaybka ah dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka qaybka ah ayaa jira wasiirra isboortiyaa jira guddoomiyaal ururo dhalinyaro oo deegaanadaasaa jira gobolka banaadir ayaa isagana jira gudoomiye urur dhalinyaro iyo gudoomiye isboortiyaa jira intii oo dhanaa marka daclada ishaysta way ka go-an tahay marka marka la samaynaayo farsamo iyo tababaro iyo abaabulid cayaartooy intaasoo isku xiran ayay ka soo baxaysaa xiriirada gaar ahaan xiriir kubadda cagta iyo wasaaraddu way wada shaqeeyaan kuwa dowlad goboleedyadana sidaasaan ula shaqeynaa intana hormuud waxaa u ah wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
isla cabdiraxmaan wuxuu ku weydiiyey ma jiri doonaa isla xisaabtan wasaaradda iyo xiriirada ah xiri- xiriirka iyo guddiga olombikada waxaa u yaala shuruuc waxyaabaha ayaga laga rabo iyo waxyaabaha dowladda laga rabo xiriirka iyo ay gacanta isku siinayaan dhammaan guud ahaan xiriirada soomaaliyeed kubadda cagta keliya maa guddiga olombikada oo dhan waa iyadana sidaan hore u sheegay waa qodob ka mid ah waxaan dib u eegaynaa waxa laga rabo xiriirada waxa dowladda laga rabo dib u eegis shuruucdii waxa yaalay si aan isku jid u wada marno waa waxa aan ku joogno waxaa soo haray aways oo isagana yiri yaa dhalinyaro ah waa qodobkaas aan hadaagti sheegayay soo jeedin shuruuc qusayso howlaha wasaaradda ayay ka mid tahay joy sharci ahaan hadda lama dhihin laakiin dastuurka meelo uu ka qeexayo waa jirta haddana ogaada si cad qodob dhalinyarada gaar uga hadlaayo ama isboortiga gaar uga hadlaayo ma jirto xuquuqaha waa lagu ilaaliyo oo cutub dhan oo cutubka labaad la dhaho oo qodobka tobnaad ilaa afartan iyo labaada jira marka dib u eegisa hadda lagu samaynayaa dastuurka waxyaaba fara badanaa ka maqan waxyaabahaas ka maqan inaan qayb ka noqono oo shuruuc loo aas-aaso taasaa sal u ah siyaasadaha wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo shuruucdii loo baahdo oo oo aan rabno inaan keenno xukuumadda wasaare xasan cali khayr way waa mahadsantahay wasiir dib aynu ugu laaban doonaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qofka qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaa iyo halkaa joogto halo codka kor u qaad fadlan magacaa iyo halkaa joogto codkaagama maqalno waayahay waxaan ka codsanayaa daawadayaasha t v-ga nagala socdaa marka khadka ay soo galaan in dhalada aysan nagala socon ay nagala socdaan gacanka telefoonka ay dhegta ku hayaan qofka kale ee qadka ku xiga hallo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal ma haya halkaa joogto
magacaygu waa cabdirasaaq aadan cali oo ku nool dalka kenya gaar ahaan madaxda nairobi cabdisaaq nairobi baa joogtaa soo dhawow barnaamij kusoo dhawow wasiiradda su-aal iyo raay maxaa weydiin lahayd
waa salaamaya wasiirada adigana ku salaamaya miyahow aniga ahaan sportska soomaaliya waxaa waxaad moodaa in lagu soo koobay football only oo banooni kubadda ca- iyo orodka oo olympicada bes aniga waxaa imaaday wadanka aniga oo nin yara waxaan dheelay boxingka oo ciyaarta boxingka dheeli jiray geemo badanaan dheelay olympicada soomaaliya xilligii duraan uu- uu soomaaliya wax- eh, ay haysteen aan erjiyo u qortay wa soomaaliya inaan u fiirtamaan rabaa wax iga qaaday ma lahan soomaaliya boxinkeeda iyo wax wax weji ah ma loo haayaa wasiirada intasaa weydiin lahaa waa mahadsantahay Asaaq. ujeedada kala jawaabi doontaa Ee, ciyaarihii oo aad tiri waxaa lagu soo koobay kubadda cagta iyo kubadda gacanta Ee, qofka kale ee qadka ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum السلام ورحمة الله
ku maqlayaa fadlan magacaaga iyo halkaa joogto وبركاته
gacanka telefoonka igala soco fadlan magacaaga iyo meeshaa joogto waa lagu maqlaa soo dhawow
magacayga waxaa waaye maxamed cali jooga south sudan jubba
sudanaa joogtaa jubba soo dhawow ee maxamed haye ku soo dhawow barnaamijka ra'yi su-aal maxaad nala wadaagi lahayd
ra'yi iyo su-aal labada waan hayaa horaa maalin hore waxaa aada iyo aada u geeroomay weligay intaan ayaan waxaan hadda jiraa ilaa saddex iyo shan iyo labaatan sano weli maan arkin aan ciyaartooy soomaaliyeed oo sidaas u ciyaaraya laakiin wax fara badan ayaan suubanay gaadiid soo sidan haddii aan ahno wasiirada ayaan rabay in ay barkeedana ku maqasho si aan waxaa u wareysan aan ugu sheegi lahaa dadka ay guddiga la socda ciyaartooyda in ay mar kale ay warsato waxa ay suudaan kala kulmeen kadib waxaa ganacsi ku darsan lahay ra'yi in ciyaartooydaas ay ahaayeen ciyaartooy aada iyo aada u wanaagsan laakiin waxa naga maqnaa haddii aan nahno ciyaartooyda dadka daawanaya oo qaranka aada iyo aada u wanaagsaneen waxaa ka maqnaa dhiirigelin aada iyo aada u weyn sida raggaas waa rag qalbigooda iyo jirkooda iyo wax walba aada u wanaagsaneen laakiin waxaa ka maqan duruufo dadka ciyaartooyda oo magaca caalamka iyo qaranka u ciyaaraya waxaa aada iyo aada loogu doonaa in lagu caawiyo noloshooda iyo waxa ay leeyihiin
waay maxamed aad aa umahadsan tahay dabcan wasiiradu waa ka hadli doontaa Ee, arrinta ciyaartan ka dhacday koonfurta suudan oo aada joogtay oo jubbo ahayd ee, dabcan qofka kale ee saddexaad ayaan jeclahay inaan fursad siiyo ee qadka ku jira alo asalaamu calaykum waaya wasiir soo dhawow ee, cabdisaaq oo nairobi joogay ayaa qof baa qadka ku jira halo asalaamu calaykum
aleykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa cabdiraxiin cusmaan waxaan ka socday degmada baradxaawa gobolka gal cabdiraxiin bardaxa waa joogtaa soo dhawow ee kusoo dhawow barnaamijka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd
waa ku dhawahay cabdifataax daahir jeete iyo wasiirada dhalinyarada sportska marwo qadiise maxamed eriye waxaan rabaa inaan horta dhiirigeliyo
masanyahay fursadiisa ma usan qaada qadkaa ka go-ay haye wasiir soo dhawow cabdisaaq oo nairobi jooga dad ku bilow
cabdirasaaq oo nairobi jooga kenya een, wuxuu i weydiiyey xiriirka kubadda cagta keliya iyo gacanta tenniska ma ugala jeedaa aan u qaatay Een, cabdirasaaq eh, wuxuu leeyahay een, xiriirka xiriirshada een, iyo guddiga olombikada soomaaliyeed kow iyo toban xiriir oo active ah oo laakiin xiriirka kubadda cagta ayaa ugu xoog badan sababtana dadka soomaaliyeed ayaa aada u xiiseeya cayaaraha een, kubadda cagta taas waxaa daliil u ah caalamka horu u maray een, cayaaro fara badanaa laga sameeya oo kala duwan tii hadda uu sheegayay een, tenniska een, football- een, basketballka waxay nooc kasta oo cayaaraha ah haddana waad ogtahay sida kubadda cagta cayaaraheeda soomaalida u xiisayso cayaarahaas kale looma xiiseeyo oo kulligeen waxaan u qaybsannahay kooxahaas caalamka ka jira xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyadana sidaasuu uga awood batay xiriirada kale ee soomaaliya ka jira laakiin kow iyo toban xiriir iyo xiriiro kale a jiro laakiin kuwaasa hadda active aada u ah oo oo shaqeeya way jiraan marka haddii allah awoodda la ogolaado waana soo dhaweyneynaa insha allah waxaa kale maxamed cali oo soo suudan aada iyo aada iyo aadaan uga mahadcelinayaa een ogaada inta qaran burburka nagu dhacay ayay shaqaynayeen guddiga olombikada iyo xiriirada meel baa la soo gaarsiiyey waxaa lagu soo gaarsiiyey in ka qaybgal muuqdo aan maalin la tagno iyadaan sahlanayn haddeer soomaaliya waxay gashay marxalad cusub marxaladaas cusub oo ah in dhiirigelin iyo iyaga oo wada socdo wasaaraddii iyo xiriiradii iyo olombikadii iyo madaxii xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo aragtidiisa dhinaca oo dhalinyarada iyo qaababka lagu horumarinayo isboortiga ah fursad muhiim ah ayaa jirta shalay waxaa imaaday guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda africa wuxuu sheegay inuu soomaaliya u noqonayo markuu arkay heerka annaga aan taaganahay oo madaxweynaha ugu horeeyo oo guddoomiyihii baarlamaanka ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii wasaaraddiisii ay meesha ay wax marsiinayaan wuxuu ballan qaaday soomaaliya inuu u noqonayo isaga safiir u hadla heer kasta oo isboorti oo caalami u gudbiyo soomaaliya maanta waxay u istaagtay aniga wuxuu igu dhiirigeliyey shaqada tii hore aan soo qabtay oo dhan aan ku iloobayaa maanta waxa hortayda ka muuqda oon rabaa fursadan inaan uga mahadceliyo ra-iisul wasaaraha xilka isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ii agmadeen si gaara ayuu loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha dhiirigelin shaqada aan hayno taas waxay keenaysaa inaan meeshii meel ka sii fiican aan ku dardargelinno annagoo garbaha ishaysanno xiriiradii howlahan soo qabtay marka mustaqbalka dhalinyaradeenna matalaadda ay meesha la tageen waxaan uga mahadcelinaa maxamed cali oo south sudan joogo waxaa ka maqan dhiirigelintii dadka soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa meel kasta oy joogaan in ay dhiirigelintaas u sameeyaan duruuftaas adag dad ka soo baxayo waaye in aan marka qolo gaar ah lagu tilmaamin isboortiga qabiil ma laha isboortiga weligiisna ma yeelanin waa jirtaa hadayti sidii uu ilahaa cabdiraxmaan khadiijo waxay kasoo horjeedaa shabeellada dhexe waa run laakiin gobollo badan oo soomaaliya ayaa caan ku ah dad meeshaas ka wada yimidayna maanta noqonayaan dadkaasaana laga soo xulaa xulka qaranka matalaya ama kubadda cagta ama kubadda koleyga ama cayaaraha fudud meeshaasay ka imaanayaan ururaa wada kale oo oo oo isku xilqaamay inay soo saaraan ciyaartooy marka dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ciyaartooyda soomaaliyeed marka ay gudaha joogaanna ku dhiirigeliyaan marka ay dibadda joogaan si gaarana maxamed iyo intii south sudan joogtay waan uga mahadcelinaynaa annagana waxaan u samayn doonaa marka ayna soo gaaraan haddii allaha awoodda la ogolaado madaxda qarankaa diyaar u ah haddii allaha awoodda la ogolaado iyo annaga iyo wasaaraddaba waaya waxaan ku jirnaa may oo waxaa maalmo kooban ilaa toban cishaa ay naga xigaan munaasabadda maalinta shan iyo tobanka may diyaargarowgeeda iyo halkudhigga sanadkan waxa uu noqonaya
annaga halkudheg wasaaradda waxay salka ku hayaan halkudhega xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ah in aan halkudhiga xukuumadda oo ah nolol iyo nabad nolol iyo nabad ayaa noqonaya marka halkudhiga wasaaradda uu salka uu ku hayn doonaa waxaanse sii raacin doonaa barnaamijyo u abaabulan howlahaas oo aan gaarsiin doono oo ah halow ma i maqlaysaa inaan u sheegno dhalinyarada soomaaliya halow halow halow may maqlaysaa waxyaabaha u diyaarsan oo loo soo bandhigaa halow may maqlaysaa mays wada maqlaynaa marka inaan ugu xijino mise waa ku celiyaa marka saldhigna waxaa u ah halkudhega xukuumadda waxyaabahaas marka aan soo wadno halow may maqlaysaa mays wada maqlaynaa mise waa ku celiyaa loo sii diyaar garoobo haddii allah uu dalo ogolaano
waxaan leedahay qaybihii ugu dambeeyey ee xagga telefoonada inaan dib ugu laabto oo fursadoodii ay qaataan si ray iyo su-aal waxay qabaan ay nala wadaagaan qofka qadka ku jira aan jeclana markaan u baaqo halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
halkaa joogto
أشكى أو جوجو مجال مجال بلد حاوة
Ee, soo dhowo beri waxaa wahaye ra-y iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
إنه وزيرد وحوجينا يا ما دام صوماليا أي دد دلوني لقطرق أهاين أهاين waxaa magaalada nairobi joogo cambar khamiis oo laga laga dhaxli karo khibrad badan marka wasaaradda dadkii hore oo la dimayay soomaaliya maxay ka dabacsan yihiin maadaama ognahay cambar inuu khibrad badan leeyahay dooniga in dhalinyarada soomaaliya oo xataa tababaraha duwan loo awoodin khibradiisa laga laga faa'iidaysto Waa- waa mahadsantahay Ee, wasiiradu ay kaga jawaabi doontaa qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo salaamu calaykum lacag may ku socotaa halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته halkaa joogto
وأبوان أحمد سعيد oo ka tirsan abwaanada horseed xooga dalka soomaaliyeed oo jooga camar jajab Ee, axmed soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka waxaad wada- ee, wasiirka weydiin lahayd
wasiirka waxaan weydiinayaa eh, laba su-aalood oo eh, ah maaragtay waxa tiri garoommadii baan dayac tirayaa waxaasaan samaynayaa arrintaasaan marayaa bal meeshay kharash uga keenaysaa weydiin lahaa waa wax lagu farxee kale koox aan jeclahay oo aad iyo aad aan u jeclahay oo ah, la yidhaahdo danan bay asaasaysaa oo fanaaniina marka kooxdaas waxaan rabay inaan talana ka bixiyo aana ka codsado inaan la shaqayn ugu biiro waa mahadsantahay Ee, si kooban ay dabcan wasiirka kaga jawaabi doontaa maxay ku celin Ee, koox la dabcan Danan.
danan ee hadda aad aas aasaysaan waayahay qofka kale ee ku xiga aan jeclana fursad siiyo halo salaamu calaykum halo Qo- qofkaas waana maqli waayey qofka kale ee ku xiga halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته halkaa joogto
محمد عيسى أو جوجو مريكا كواي ولا لا maxamed baraka joogta soo dhowowe ra-y su-aal maxaad nala wadaagi lahayd
waan waan dhawahay eh, wasiirada waan salaamayaa maasha allah adigana waan ku salaamayaa sidoo kale ra'yi ah niyo waxaan qabaa eh, maadaama ay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga ay tahay Eh, khaasadan hadda magaalada muqdisho oo kale eh, dhalinyarada iyo isboortiga waxaa indhaha u ah waa garoonka stadiumka weyn ee magaalada muqdisho ay ciidamada dhex degan yihiin maxay qorshe ay wasaaraddu macnaha mataqaanaa u qorshaysay sidii mataqaanaayay meeshii dhalinyarada iyo bulshada iskugu imaaleeda oo isdhexgalka iyo garoonka weynaaye magaalada u ahay xudunta maxay yani mataqaanaa qorshe uga inay ciidamada ka kiciyaan
waa maasanta maxamed wasiiradu waa kaaga joogta wasiir soo dhowow ee ashkir oo beled xaabo jooga ugu horeeyey dadkii hore aqoonta lahaa in laga faa'iidaystay ee dalka dibdiisa jooga iyuu su-aal kaa weydiiyey axmed siciid waxmare jooga ku xigay iyo maxamed oo beled xaabo jooga waa saddex qofood oo saddex meel kala joogta ee soo dhowow
Een, ashkiro baled waxaa uu joogo iyo inta kale oo horey ii weydiisay iyo inta hadda aan raba inaan uga jawaabo dhammaantiin asalaamu calaykum jimco wanaagsan mar kale waxaan rabaa waa run een, ciyaartoydii hore cambar khamiisa nairobi joogo dhahay muqdisho joogaan ayagoo badan wasaaradda u xil saaran la taliyaha ee maqlaya hadda kulanaa kasoo tegay annaga jimco nooma ahayn xataa maanta waa shaqaynayay kulanka hadda aan kasoo tegay d g-ga kasoo tegay wasiir ku-xigeenkaa jooga een, advisoraa jooga oo odayaasha isboortiga ka mid ah oo xiriirka kubadda koleyga rombe oda rombaa jira Een, haddeer maanta jimcahan saasaan u shaqaynayna waayo waktiga iyo wadciga keenay maalin dhowid wasaaradda wax yaraa soo gaaray Een, saasay tahay dhinacna waa laga dayactiraa dhinacna waan ku shaqaynayna maanta fadhigaas aan hadda kasoo tegay haddana waan ku noqonaya jadwalaa yaala taasaan rabnaa ma- ma la iweydiiyeen su-aalahaas waayo waktiga yaroo aan joognay iyo waxa aan rabnay inaan soo bandhigno meeshaasaa laga arki lahaa ciyaartooy badanaa jooga kuwa kalaa jira ee, wadamada kale ee africa hadda qaara jooga yurub iyo maraykana qaar jooga waa wada xiriirnaa waana waana is ognahay taladooda iyo waaya aragnimadoodana lagama maarmo kuwa xamar joogana waxay qabaan weliba duruufo gaara kulanka hadda bisha sagaalkeeda iyo tobankeeda aan la yeelanaynana waa ciyaartoydii hore kuwii duruuf aysan duruufaha ay qabaan inaan wax ka ogaano wax alla wixii laga qaban karana aan ka qabanno waana ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda shaqo kasta meesha ay ay tahay ayuu sida ay tahayno inaan ku fulino uu garab nagu siiyaa wixii aan ula tagno Een, taasaa ka mid ah marka marka waxbaa ka soo bixi doona haddii allaha awoodda la ogolaado kama hor dhacaayo Een, kuwaa jiran oo xanuunsan ee marka ururinteeda lagu jiraa si aan u wada ogaano qaybihii kala duwanaa ee qaranka soomaaliyeed ayayna billada usoo hoyeen magac soomaaliyeed ku cayaareen meelay soo gaarsiiyeen inta haddaf ayuuna aragtidoodii waayo aragnimadooda qamiis iyo inta kaloo lamidka iyo inta magaalada joogta iyo inta geysan kartana waan la wadaagaynaa kuwa hadda duruufaha ay u geeyeen shaqooyin aan munaasab ku ahayn ayagoo magaca qaranka soomaaliyeed ku cayaarayna waxaan gaarsiin doonaa meel munaasab ah oo ay manfac iyo mustaqbal ay ka helaan haddii allah wada la ogolaado waana qorsheyaasha Eh, Axmed Saciid wuxuu yidhi, axmed waxyaabo badan saciid ballan qaada, xagee oo ka aragtida tirsan ugu- Mm.
kooxda horseed wuxuu yidhi waxaan u qaatay kooxda fanaaniinta horseed Een, xaggee ka keenaysaa qarash su-aashaas waxaan u maanlaynayaa mas-uul een, soo maray maamul dowladeed waaye Een, axmed qarash aniga waajibaada i saaran dowladda waxaan ku leeyahay xuquuq keliya ah waajibaadkaas aan ku guto ee qarash aniga aan gurigayga ka keenayo ama caruurtayda aan uga soo qaadayo ama waalidkay iiga tegayo dowladda gelinayo ma jiro dowladda oo qaranka soomaaliyeedna waxaa la maamulaa intaa iyo in ka badan marka su-aalo ka macno fiican inuu i weydiiyaan rabaye qarashka waxaan la ke- waxaa keenaya qorshaha degsana qarashka keenaya waana la samaynaya waxaa la mid ah een, kooxda een, een, een, dhal- dhalinyarada intaanan kooxda u gelin waxaa la mid ah istaadi muqdisho Ha, su-aashii la igu- istaadi Muqdisho.
la igu weydiiyey jimcihii hore waxaan filayaa intaa ayaa meeshaan aniga hadda fadhiya ra-iisul wasaaraha fadhiyey waxaa loo keenay madaxweynihii xiriir kubadda cagta qaaradda africa ayay kow ka tahay istaadi muqdisho ra-iisul wasaarahana waa qofka ugu horeeya ay ka go-an tahay in istaadi muqdisho la dayactiro anigana isagaa igu dhiirigeliyey waajib godashadaydayna kow ka tahay inaan istaadi muqdisho oo ah tuuladii cayaar cayaar cayaaraha soomaaliya ay dib usoo noqoto waxaan rabnaa soomaaliya waxaa guri labaad u ah ay ku cayaartaa maanta south sudan walaalkayga ka soo hadlay wuxuu yidhi dhiirigelin ma helin imagine haddii kooxdaas oo duruuftaas ku baxday oo tababarkay gu- gu- dalkeeda ku qaadanayso haddii ay ku cayaari lahayd istaadi muqdisho dhiirigelin intee la eg ayay heli lahaayeen cayaartooydeenna maanta ay dhiirigelin la-aanta lagu tilmaamay marka waa naga go-an tahay xukuumadda oo dhan ay ka go-an tahay ra-iisul wasaaraha ma aha wasaaradda keliya qorshahan taas ah. marka kooxda danan Ma- kooxda danan waxay furo u tahay waajib gudashadeenna oo ah dhalinyarada iyo isboortiga wacyigelin la-aan ma jirto waxaan rabnaa inaan kasoo celinna dhalinyaradeenna waxaa loo magaca oo loogu magac daray naamneysyo iyo halhaysi loo bixiyo maldilibaaniyaasha lagu liibaanay waxaan rabnaa inay noqdaan kuwa ayagana liibaano laguna liibaano ilaahay inkiis waxaan rabnaa inaan uga digno halisahaas inaan uga digno meesha ay u socdaan inaan la helayn inaan uga digno fikirada xunxun ee ee lagu leexsaday arxan laawayaasha u adeegsadaan inaysan noqon xaabada dabka lagu shido maalin kasta oo lasoo qaado hore loo sii holciyo waxaan rabnaa in ay niyaddooda wadaniyad iyo in lagu beero saddex iyo toban dhalinyaro ah ayaa dalkan gumaysi ka qaaday maanta dhalinyaradeenna aqoonta ay leeyihiin saddex iyo tobankaasi ma lahayn maanta dhalinyaradeenna garashada ay leeyihiin ma, ma aysan lahayn saddex iyo tobankaasi maanta dhalinyaradeenna fursadda ay heli karaan dhali- eh, saddex iyo tobankaasi ma lahayn maanta dhaqaalaha ay haystaan dhalinyaradeenna ma aysan lahayn intay kuwaasi garteen baa ilaa ay hadda inta loo aayo ay soomaaliya qaran jira ku tahay waxaan rabnaa marka wacyigelin ballaaran mid diini ah iyo mid hal abuurka soomaaliyeed loo adeegsado oo dhan walba dhallinyaradeenna laga wacyigeliyo qabyaalada laga wacyigeliyo gobolaysiga laga wacyigeliyo oo dhallinyarada soomaaliyeed guda iyo dibad oo aan loo kala saarin qorax joog iyo qurba joog oo ay dhallinyaradeenna dhallinyaro soomaaliyeed noqdaan dhulkoodaa u baahan dowladoodaa u baahan ayagaa naftooda u baahan Waaya.
intaasoo Eh, arrin- dhan marka- arrinta- sababtaasaana keentay kooxda magaca danan wuxuu ahaa magacii ururka dhallinyarada een, koox- kooxihii u abuurnaa dalkan magac kale ma rabin inaan u sameeyo marka saasaa intii hadda ka joogtana aan ku soo qaadnay in kale oo hal abuurkooda iyo iyo iyo een, fikirkooda iyo fankooda iyo fanaannimadoodaba aan uga faa'iidaysanaan oo abuurnay Eh.
waana naga go-an tahay si kastaba inay kooxdaasi dhaqaaqdo waaya wasiir maalmihii ugu dambeeyey bulshada waxaa Haddii Allah idin- qabsaday insha allah waxaa qabsaday arrin hadda aad ka dhawaajisay oo ku saabsan eh, in fursadaha shaqo ee xafiisyada dowladda laga helaa mudnaanta loo kala helo qurbo joog iyo qorax joog dabcan wixii waa isku wada dhalinyaro waana wada soomaali marka loo fiiriyo ha noqoto kan gudaha dalka jooga wax ku bartay ama kan banaanka ka yimaada si marka dooda iyada ay xal loogu helo wasaaradda dabcan iyada wasaaradda dhalinyarada ah maxaa tallaabad qaadi doonteen ma ku fahmeen Eh, in fikirka ah dooda ah in shaqooyinka hay-adaha dowladda laga helo mudnaanta koowaad la siiyo dadka qurbaha ka yimaada oo dhallinyaradii gurb- eh, gudaha joogtay wax ku baratay aysan fursadaha helin doodaas iyada ah xal uhelideedii maalmihi ugu dambeeyey baraha bulshada qabsatay waana isku wada dhalinyaro waana wada soomaali marka si xal looga helo wasaaradda maxay tallaabo qaadi doontaa Een, ani waxaan ka waday tan gu- guud ahaan dowladda maaha waan la kulmay ururo dhalinyaraan la kulmay Een, dallado aan samaysmay wax fiicanna dalka usoo qabtay dhalinyaradana usoo qabtay ku metelay meelo badan Een, marka waxbay ka cawdeen Een, kulamaa la sameeyey shiraraa la sameeyey Een, horey la- oo naga horreeyey annaka marka waa waa nala kala saaray oo waxaa naloo kala saaray qorax joog qurba joog wax saas ah hadalladaasi taasi ku jirtay marka annaga dhalinyaro soomaaliyeed waayo waxa aan aan ka hadlayo Een, dabcan kuwa qurbaha joogana inay dalka yimaadaan oy aqoontoodii keenaan waa u sheegayna waaba ugu baaqaynaaba soo socda oo imaada oo dalkaaga kaale wax ku darsaan leenna haddana ma ka shaqayn kartid suurtagal maaha kaasna fursadaan siinaynaa kan jooga fursadda diyaarka u ana waan siinaynaa kuwo kale oo loo diyaariyey inay fursadahaas ka faa'iidaystaanna waan samaynaynaa haddii allah awooda la ogolaado Eh, adoo aad u mahadsan gabagabadan joognaa wasiir maxay tahay fariinta dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa kaala socotay aad maanta dhan talooyinka iyo fikirada kuu soo jeedinaya aad adiga hawada u marinaysid waxaan rabnaa in ay horta qiimeeyaan waxyaabaha haddeer u yaala oo loo soo bandhigi doono waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan waxaan rabnaa inay dowladnimada iyo wadani jacaylka isku abaabulaan iskuna ogaadaan waayo dhallinyaradeenna ma dhici karto in ay ayagoo oo intaasoo duruuf qabo ay kusii socdaan way ogyihiin inuusan qabiilku wax u tarin way ogyihiin inay ururo een, raba inay maskaxda ka bedelaan inaysan waxba u tari karin way ogyihiin in oo een, wax aan dowladnimo lagu helin in aysan heli karin wayna u diyaarsan yihiin intii aan arkay in ay kulligood qayb ka wada noqdaan in alle intii qaadi karto ayay dowladda soomaaliyeed gogol ugu fidinaysaa ay garbaha ugu fidinaysaa ay ku soo dhaweynaysaa haddii allaha awoodda leh ogolaado waa waa naga wada go-an tahay hoggaanka qaranka iyo annaga oo dhan horumarinta iyo u diyaarinta dhallinyarada ka qaybgalka maamulada ilaa in loo muujiyo een, ay tahay inay noqdaan maamulka iyo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka inay ka qayb qaadan karaan wayna haystaan hadeerba rajada maalinba maalinta ka dambayso shalay maanta maaha haddii ilaahay yiraa marka taasaa naga wada go-an aniga iyo madaxda qaranka oo ugu horeeyo ra-iisul wasaarahayga haddii ilaahay yiraa Een, inaan dhalinyaro ah la iguma dhiibin dabcan waxaa la igu dhiibay inaan hooyo u noqdo dhalinyarada Een, laakiin waan ogahay gudahaan ku noolaa duruuftaasaan ku aan ku- aan ku jiray kuwa dhibaataysan qaar gurigaygay ka bilaabataa guryaheennay ka bilaabataa kanay ka bilaabataa kuwaa shaqo la-aan ah kuwa aan een, dhaqan xumadaas kale ay- ay ay nooga duloobeen kuwa gudaha jooga iyo gu- kuwa dibadaha jooga caruurta soomaaliyeed meel kastay joogaan guri kastaa intaasoo dhibaata ee laga helaa kuwaa laga tasriibay kuwaa dhexda bisiij socda kuwaa ku dhibaataysan meelihii ay tageen alxamdulilah waxaan rabnaa wixii oo dhan inaan isku soo ceshanno oo aan hal dal iyo hal dowlad iyo hal xukuumad iyo hal wasaarad iyo hal barnaamij oo dhallinyaradeenna lagu wax u tar ah aan u dejinno ayagana waxaa laga rabaa inay intaasna ilaahayna baryaan iimaansadaan aaminaan ay dhinac kale u fikirin marka sidii kuwii saddex iyo tobanka ahaa oo wax kale qadiyad kale aan aaminina ay noqdaan oo ay ayagu hal qof isku noqdaan oo ay ayagu geeska isgelinin oo ay dhallinyaradeenna kulligood taas isku abaabulaan ogaada maanta fursadda aad haysataan ogaada ogaada maanta aragtida madaxweynaha uu ka qabo dhallinyarada ogaada maanta barnaamijyada uga diyaarsan ra